magaalada feerfeer ee gobolka hiiraniya waxaa xilligan ka jira biyo la-aan baasan taasoo horseeday in deegaano ka fog biyo looga keenay islamarkaana ay iibsadaan bulshada magaalada rigoo dhowaan laga qoday degmada feerfeer ayaa biyihiisa ay noqdeen kuwo dhammaan oo aysan cabbi karin dadka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada feerfeer ee gobolka hiiraan cabdulaahi cali xuseen sancad ayaa riiga beel loogu warramay biyo la-aanta ka jirta degmada feerfeera degmada feerfeer waa saa og tahay sanado yara ayay dhisan tahay hadda sidaanay magaalo weyn u tahay baaxadeeda waa ujeedaa aayadeedii u sarraysa hadda dadka dhankood ma isdhahayaan hadday arkaan meeshaan ayaa sanada laba sana iyo saddex sana ahay dhisan tahay ma isdhahayaan oo waa aaday u ballaaran tahay baahida biyaha waxaa jira ceel riigoo laga qoday meesha riigaas biyihiisu waa aada u dhanaayahay cusbo waaye waxyaalo kale waa loo isticmaali karaa laakiin sida cabitaanka waxbu dhow dahaba qabayska hati sida badan loo isticmaali karin waa biyo cusbo ah waxaa jiro dad shaksiyood oo meelo qoqoteen oo sidoo kale baca ah booyad ceelgaal laga dalbo waxyaalo sidaasa magaalada looga dhaqan yahay hadda waxaa jira waadiyaasha meelo meele ay dadku ka faagtaan oo waktiga aaranka oo kalea meelahaasay ka dhaadhaansadanna waa jirtaa marka baahideedu sidaas ayay biyaha foort u tahay wadda wakti kulula lagu jiraa waa ujeedaa dhismooyinkan socdo ama meelaha markaad tagto waad dareemi kartaa meel baca oo biyaha laga isticmaalaa iyo meelo yar ay dadku ay samaystaan marka baahida biyaha sidaas ayay aada ugu sarreysaa baahi weyn uga jirtaa wasaaradda tamartii biyaha hirshabeelle iyo tan federaalka ma kala hadasheen sidii wax looga qaban lahaa maxaa leedahay biyo la-aanta ka jirta feerfeer isla markaana lagu heli lahaa ceel riiga oo biyihiisa ay macan yihiin wasaaradda tamartii biyaha hadday midda tahay hirshabeelle iyo midda federaalka hadday tahaane waa codsi badan oo ama miidiya u marsiinana waa jiray mid foolka fooluna waa jiray marka codsigaas waa gaarsiinay haddana kolley wakti kasta xaggooda fiirinaynaa haddana kama rajo dhigin insha allahu tacala haddana mar labaad mar saddexaad usii sheegaynaa baahida degmada feerfeer ah ka jirto waa dareemi kartaa ceel riiga inaanan looga quusan oo ceelka hadda quditaankiis waa iska gaabnaaye dhowr boqoloo waa la gey karaa laba boqol saddex boqol laba boqol iyo walaxaa la gey karaa inaan biyo mac looga daba tago waxyaalo saas waa olada wax ka taqaanay sheegayan waxaa ka rajaynayna marka mid tamartii biyaha hirshabeelle iyo midda federaalkaba inay arintaas jawaab ay ka soo celiyaan ay baahidaas biyaha degmada feerfeer in kasoo jawaabi doonaan waa rajaynayna insha allah degmada feerfeer ee gobolka hiiraan ayaa ka mid ah degmooyinkii dhowaan la aasaasay taasoo sameynaysa horumar kala duwan balse caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada haysata waxaa ka mid ah biyo la-aanna baahsanna